iyagaa qaba oon kaba laabmin waxa weeye ay saa ku wada hoydaan laakiin dee taasi haddii saa la shardiyo inta badan ijmaac sugnaanayaaba maba jirto waana qowl bacdigood ay leeyihiin qowlkoodii saxiixa waa inaanay taasi shardi ahayn kol haddii itifaaqii dhabta ahaa la helo mar uun inuu guntamayo kol hadduu guntamana dee xataa iyaga naftoodii laaban ay ka laabmaan aanay jirahaynba waayo haddii hadalkaa la yidhaha waxaa ka dhalanaya inay leeyihiin ruuxu haddii haddaan la noqoto inuu itifaaqii hore ka laabmo inta ay nool yihiin inuu kaba laabmi karaa ka imanaysa culimadana kolley dee waa culimaka kol haday masaladu masale xukum sharciya ay tahay waxaan ijmaaca ay culimadu uga hadlaana waa axkaamtii sharcigahayd kii laga qaadanaye maaha xukum lugawiya iyo umuuro kale iyo waxyaalahaas ma aha saa daraaddeed culimadu waa dadkii fuqahada ahaayee halkan ijmaacooda la ictibaarinayay noqon culimadii fanni kale dee masaladan ama fatwadeeda iyo xukumkeeda dee aan lahayn xukumkeedana jaanibkooda aan lagaba qaadanahayn iyada taas dee iyagu xaggii marka la eego wifaaqoodii halkan ictibaar ma yeelanayo bale kolley markaa culimadii halkan dadkii aynu waana inoo dambaysaa dee dadka mujtahidiinta ah weeye ee shuruudda gaarkaen arki doona biidn illaahi tacaala ele horena aanu soo aragnay bal kaas buu yahay waa tacriifkii faslun wa huwa ijmaacu xujatun xujo weeye min xujaji sharci sharciga xujooyinkiisa kaba mid ah xujo xujooyinkaa sharciga kaba mida weeye wa daliilun daliil weeye min adilati alaxkaami axkaamta adiladeedii kaba mida oo ijmaacu waaba masderka saddexaad ee masaadirteena shareecada ama adilada waaweynee shareecada oo qur-aankii iyo xadiidkii ama sunnihii iyo dee ijmaacii kii saddexaad buu noqon waliba ijmaaciisa sariixee qadcigiina dee waa dalaaladiisa ayaa qadciyo noqonaysa oo waxa weeye isagu dee waana kaga duwanyay adiladan kale ama labadaa kaleba dee isaga waxma nasakho lamana nasakho kol haddii ijmaaci sugnaado wax la nasakho maaha wa daliilun adilati alaxkaam maqduucun ku la goynayana weeye oo la yaqiininayo calaa muqayabihi wixiisan qarsoon ee maqan ama calaa muqayabihiba dhahon lafdiga sheekhaa kaba cabiray sharxiisana kollay sa uu kuba fasiray hadalkan ee hadalkiisa uun walow aan soo sheegnay alfaadan kitaabka inaanu sharaxu u ahaynba laakiin markuu dee kalaamkiisan uun hadal intaa ka dheer kaba hadlaya xagga sharciga ayaa wuxuu ku tacliiliyey cibaaradan لأنه لا بد له من مغيب ama فينcقd عليه oo miن نطق aw cl kole waa wixii noo dambeeyo oo iجmاacu markan uu guntamayo iskama guntamo un dadkuna iجmاacani hawadooda iyo say la noqotay un iskuma waafaqayaan meeshii daliil sharciya ay raacayaan baa jira daliilkaa sharcigiina waa kan isu geeyey ka dhigay ijtihaadkoodii iyo ra'yigoodii mid keliya ka dhigay haddii kale ismabay waafaqeen daliil la-aanna waanu iswaafaqnoo saanay nala noqotay ma jirto shareecadii oo dee in ra'yi iyo hawe iyo wax la raaco shareecadu ma noqonayso sharci ma noqonayso markaa mustanad bay laawi leeyahay ijmaac kasta ama aan isku taagnoon ogaana mustanadkii ama yaynaan dee helinba anaa daliil ay u ictimaadsanayo waana tan uu muqayabka uu ama maqiibka uu kaba cabirayo wax qarsoon oo meesha jira oo dee kolkol aynaan inagii ijmaacan laynoo soo naqliye laakiin daliilkii aynaan haynba kol haddii laakiin ijmaaci aan hayno ijmaacina kolley mustanad leeyahay dee ijmaac ahaantan baa daliilkii noogu xafidan yahayba markaasa cibaaradiisa waxayd waayo ijmaacii wuxuu lagama maarmaan u ah mahuraan u ah shay uu ku gontamo ama dee isaga mustanadkiisa ah oo ama nudqiya suu ka cabiray nas ah ama cilowa haddii istinbaad iyo qiyaas iyo meeshii ay yimaadaan markaasaa wuxuu yihi wadalika daliilu maqiibun cana daliilkaasi waa wax inaga inaga qarsoon oo dee aan ku markaa waa daliil adilada axkaamta kaba mid ah oo dee mustanadkiisana walow aynu hore u soo marnay malaa dee waxa weeyaan ama ay jirtaba in haddii ay culimmadu xadiid madmuunkii iyo wixii bal maalan ay ku ijmaacaan xadiidka si waafaqsan ay ku ijmaacaan haddaan shuruudii kale sixada la helin oo shuruudiisa ka aynaan kaba helin itifaaqa iyo wifaaqa laysku waafaqay madmuunkiisa iyo wixii uu keeniyo madluulkiisu ma aha iyada waxaan dee xadiidkii ku tasxiixinayno sababta waxaa dhici kartaba mustanadka loon kan aha inay leeyihiinba waa suurtagale laakiin haddana ayn bal maalan daliilkan axkaamta shareecada kaba mida ijmaacii waxaan mustanadkiisa ah dee waa waxaan geynayno in meeshii mustanad jiro talabaadna ijmaacii kol hadduu inoo sugnaado walow aan nidhi wifaaqa xadiid waa suurtagalba inuu wax kale mustanadkoodiyo aan xadiidkiisaas aanu tasxiix keenayn laakiin aimada qaar baa kuba tegaya ee wifaaqa waa qowl uunbuu kaasi ahaaye xadiid madmuunkii ama layskuba khilaafay inay taasi keenayso goyn la gooyo ama sixadii xadiidka ina waa kan itifaaqan daliilkaas ah adilada sharciga kamid iyo isagiina weliba markuu sariixa yahay daliil maqduuca yahay ayaaba isaga wifaaqi ku yimi ama mustanadkiisa u ahaa bal muhimku waxa weeyaan waxaan mustanadkiisa ee xataa awqaada qaarkeed nagaba qarsoonaanaya masaladii in lagu ijmaacay un mooye kolkol naskii aynaan helahaynba ama aynaan hayn kaa muqayabkiisa ee mustanadkiisa goyn la goynaya sixadiisa ayaaba meeshii imanaysa wadahaba wuxuu ku tegay ana daamu ninka aynu hore usoo maray ee kollay aan tarjamadiisoo koobanna hore usoo sheegnay waa nin ru-uusulictisaal kaba mida sidiisa kalena nin hagaagsan aanu ahayn dakihii iyo fahmadii khaariqad ahayd ee u lahaydna aanay waxu tarin oonay anficinbe haddaba kaas baa wuxuu ku tegaya waraafidatu nimankan raafidada la yidhaaho ee bal dee shiicada qolooyinkan qulaadooda ama kuwan dee itnay cashariyaba guud ahaanba waa raafida ilaa annahu laysa bixujatin xujo inaanu ahayn oo isagu nidaam oo kale walow nimankii atbaacdiisa ahaa aqwaal dambe ay leeyihiin qowlkiisa ijmaacu waa guntamaya oo dee inuu guntamo suurtagal weeye waana la ogaan karaaye laakiin sidiisa xujo maaho waxaa dhici karta dadkaa badan ee mujtahidiintii ee dee bal maalan mujtahidiintii casrigaas ba ay wax khadaa inay iskuba raacaan waa suurtagal markaa xujo maaha uu leeyahay raafidaduna kolley malaa jaanib haddii l dadkao dham ay isku wada waafaqsan yihiin waa xujo way yidhaahaane laakiin jaanibkay ka yidhaahaan xujo maaha xujada inuu ijmaacana xujo ah ee waxay leeyihiin dee waa kuwan waxa weeyaan hadiyo goor jiriyo wakti kastaba de ama ha yidhaahaan waa qarsoon yahaybe imaam macsuumi inuu jiro oo imaamkii macsuumkaabaa ku dhex jirayo oo saa daraaddeed buu qowlkeesa ama taasi xujo u noqonaysaabay yidhaahaane bal muhimku xujo xujadii sharciga ka mida weeye adiladii axkaamta weeye qolooyinkanna way inkireen inuu xujo yahay wa minhum waxaa kaa mida qolooyinka meeshan kalam kuleo khaasatan atbaacda nidaam oo kale man qaala kuu yidhi laa yutasawaru lama suuraysanayaba inciqaadulijmaaci ijmaac guntankiisa uu guntamo walaa sabiila dariiqna ma jiro aan ku gaadhno ilaa macrifatihi in waxaan lagu ijmaaco dadkii culimmadoo dhamme ay qowlkoodu kan yahay ku ijmaacsan yihiin dariiqaan ku ogaana sharaxa iyo qolooyinka kale iyaguna masalada soo naqliyey intan dambe laba qowl bay ka dhigaan oo cibaaradiisa sharaxu wuxuu ahayd wa minhum man qaala yutasawar markaa dee laa yutasawaru inciqaad lijmaac markuu yidhi ayuu yihi wa minhum man qaala waa inuu kala gooye yutasawaru inciqaaduhu walaakin laa sabiila ilaa macrifatih oo qolo waxay leeyihiinba dee ijmaacani inuu guntamo oo wax lagu ijmaaco wax la suuraysanayaba maaho dadkii dee way baahsan yihiin dhulkiina waa ballaaran yahay lama wada yaqaano dadka mujtahidiinta iyo taas oo kale ninka maalan baqdaad joogo oo kale ka maqrib jooga wuxuu ka ogyahay maba jirto dee mujtahidkii iyo culimadoodii saa daraaddeed inciqaad dee ijmaaci uu guntama taasi wax la suuraysanaya maaha walow dee taasayn saxaabada waqtigoodii dee waa runo way urursanaayeen imikana ijmaacyada kolkol laynoo soo naqliyo waxay noqotaa kolkol cadamu lcilmi bilmukhaalifun maha dee ijmaac la wada ogyay inay qowlkan ku wada ijmaaceen culimmadii ee waxay kol noqotaa in badanna noqotaa inaan la ogeynuun wax khilaaf intaa ka keenoon qowlkaa dee dadka qaba waa la ogyahay kuba tegey cid qowlkan khilaafsan ee maaha dee in hagaag loo hubsaday taasna kolkol oo halkaasna khadaba ka yimaado dee ninkii markuu soo naqliyo ijmaac arrintuna ay tahay cadamu lcilmi bilmukhaalif wafaqa kulli diiri cilmin caliimna ayaa dee kolkol dhacda dad aanu ogeynayna masaladaba khilaafkeed waa intii isagu ka warhayay oonu ogeyn cid khilaafsan ee meesha ay jirto mukhaalifna inuu jiraa taasi way dhacdaa laakiin markaa taasi waana umuura haddii markuu taa yahay laakiin haddii dee dadkii mujtahidiinta ahaa waxa weeye ay isu tagaan ama dee warkoodu iskaadho waqtina bal maalan la helo masaladan ka hadalkeeda iyo qoladan kale qowlka ku qowshay intii kale uu gaari karo bal waxa la odhan karo waaba dee itifaaqii la helaya inkasta ha la kala fogaado oo waxay dhahan dee dadkan imika la filayo ama la eegayo itifaaqoodu waa dadkii mujtahidiintaasun ninkaa mujtahidkee heerkaa gaadhayna qaaliban ma qarsoono oo waa la ogaadaa taasoo kale saade ay kaba cabiraan halkan oo adugu bal inciqaadku waa suurtagal ee qolooyin baa le inciqaadkii baan adka ayaan suurtagal ahayn qowlka labaadna inciqaad suurtagal weeye ee dee si lagu ogaan lahaa ayaaba waxa weeye ayaa adkaanaysa qowlkan labaadna iyo inta badanna waa asxaab alahwauna aqwaashood sheekuna isagoo aqwaashan ka jawaabaya wuxuu yihi wadaliilu waxa u daliila calaa annahu yutasawaru in la suuraysanayo suurtagal tahay inciqaad lijmaaci ijmaac inuu guntamaa inay suurtagal tahay waxa u daliilu waxa weeye huwa ana alijmaaca ijmaacu inamaa yancaqidu wuxuu guntamayaa can daliilin daliil xaggii waa mustanad buu leeyahay maaha un ijmaacu inuu iskaba imanayo inuu hawe iyo tashahi iyo sayla noqotay uun uu kuba imanayo ma aha ee meesha daliil baa jira haddii kaloon daliilkaasi jirin mustanadkaasi jirin asal ahaan ra'yigoodu mid ma noqdeenoo waatan aan arkayno iyadoon xataa daliil hayno inay daliilka fahamkiisii isku khilaafayaan waxaan markaa a'imadii badnayd mideeyey ee qowl keliya qowlkoodii markaas kaba dhigay waa meesha mustanadkaas dee ay welibana si u wada fahmeen ay si u wada arkeen taasunba weeye haddii kale asal ahaan qowlkoodu na soo jira iskhilaafayaan san in badan khilaafkaan ku aragno umuuraha farciga haddaba daliil xaggiibuu kaba guntamaya daliilkaasoo min nasi nas ah sida qur-aankii iyo xadiidkii oo kale aw istimbaadin amase istimbaad ah istimbaadku waa wixii dee ciladiis oo kale lala soo baxayo waa qiyaaskii buu ujeedaa qiyaaskaasi ama qiyaas jeliya ha noqdo ama qiyaas khafya ha noqdo walow bacdigood qiyaasku markuu khafiga yahay ay leeyihiin maya ijmactaa kuma guntamayo oo arrinkiiba marka horeba qiyaas haddee qiyaasna waxaa la arkaa inaanay fahamkoodu ku midoobin haddana culimmadu waxay soo naqliyaan amhilo ayay u soo naqliyaan majcel lagu ijmaacsanyo ay leeyihiin daliilkeedu waa qiyaasun ay kaba mid tahay bal maalan qitaalkii dadkii ahlu riddada ah ama qolooyinkii sakada diday lala dagaalamay oo kale abubakar oo kale iyo dee qiyaas buu bal maalan xujaysanayay ah inay salaada iyo sakadu ay isku mid yihiin oo sakadii ay salaadu ay laba mid tahay salaadii ay la mid tahay xataa khilaafadii abubakar culimmadu ama dee saxaabadu khilaafadiisii ay iyagu dee markaa uu noqday khaliifadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh walow dee bal waxyaalo guud oo dee tilmaami ay jireen haddana umuurtii ay u xujaysteen wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu wafaadayey wuxuu ka dhigay imaamkii salaada ayuu kaba dhigay dee kaa rasuulkii ilaahay uu doortay inuu salaadoodii tukiyo ee uu uga raali noqday diintoodii inuu ku hogaamiyo ayay yidhaaheen miyaynaan inaguna diinteennii uga raali noqonay ama adduunyadeennii inuu noqdo hoggaankeenii iyo ee imaamkeennii uu kuba noqdo qiyaas xaggii salaadii imaamnimadii uu rasuulkii ilaahay imaam ugaba dhigay qiyaas ay ugaba qiyaas qaateen taas buu ahaa dee masaa'il kalena way jirtaan barhkood sooba marnay oo kale oo cabdiga ama addoonka xaddiisu inay nisfa xaddi lxuri tahay nas ma jiro ee dee amadii ay kuba timi oon faariq jirin ayay uga qiyaas qaateen qowlkoodiina weeye guud ahaan marka waxyaalo sidaasa oo dee ay isku waafaqsan yihiin ay leeyihin culimmadu daliil kuwa qiyaasuun ayaa jira haddaba istimbaadka taas buu u wadaa qiyaaskiibuu u wadaa ka kalena waa naskii marka waa mustanadun baa jira waxay ictimaadsadeen oo meeshan ay ka wada dhaqaaqeen oo qowlkoodii mideeyey ayaa jiro ama nasa ama istimbaad kol haddii arinku aanu ahayn hawe iyo tashahi hadday hawe iyo tashahi tahay ismay waafaqeen asal ahaan oo cid dee waafaqay ismay waafaqeen oo nin kasta dee hawadiisa iyo waxa uu doonayo waxyaalaha kale kii kale way kaba duwan yihin ee meeshii horta wuxuu kuba guntamaya un meesha daliil ayaa mustanadkiisa waa mid weli waa wada hadda hadalkii nooma dhammaan wixii uu daliishanayay inuu ijmaacu suurtagal yahay inuu guntamo waahluha ehelkiisina sa waa dadka dee ijtihaadka ehelkaa masaladan u baahnaa xukunkeedii de inay caddeeyaan ma'muuruuna kuwa la faray bay yihiin bidalabi dalika daliili daliilka caynkaasee xukunkii masalada dee caddaynaya inay iyagii baxhiyaan oy doonaan oy dalbaan mukalafiin bay kuba yihiin ama dee waajibbaabay kuba tahay markay umuuruhu dee tan oo kale masaladii xaadisadii loogu baahdo wadawaaciihim dawaacidoodii waa asbaabihii iyaga ku xambaaraya dalabkaa daliilkuna iyo inay sii toosnayd ee sawaabkayd waafaqaana asbaabihoodii markaa ku xambaarayay fi lijtihaadi fii isaabati ijtihaad ay ku ijtihaadaan isaaba fii isaabati hada daliil weeye daliilkaas meesha jira inay asiibaan ee marka horebana labdha faray ee laguma kalifay dawaacidoodii jaanibkaasayna mutawafiratan mid dhan bay ahayd oo dee waama xaadisa taala iyagii daliilki baana kolay musanad bay leedao daliil bay ka qaadanayaan xukunkeedii markaa mukalafiin bay ku yihiin ama waxa waajib ku aba daliilka inay dalbaan asbaabihii haddaba dalabkaas daliilka iyo inay sii toosnayd waafaqaan ay asiibaan ku xambaarayay dee waa umuurahaas ayaaba mutawafir ah oo taasaa keenaysa xaggii kalena dee madaarigtii ah axkaamtu maaha wax iska baahsan oo waa wax la og yahay meelahan xukum laga qaadan karo waa umuuraha inoo dee adiladan macruufka inoo kooban ee laba garanayo maakhidiina halkaas fahamkoodina waa kan iskuba dhowaa kole dee xaddii ijtihaadka gaadheen marka umuurahaas baa wuxuu midaynayaa ra'yigoodii iyo fahamkoodii buu midayn dee xukunkoodii inay ku ijmaacaanna taasaa suurto gelinaya wixii waa xaadisa taalla iyagii ay mukalafiin ku yihiin inay daliilkii xukunka ay dalbaan ijmaacuna maaha daliil la-aan ma imanaye mustanad buu leeyahay dee asbaabahaasi waxay keenayaana inay inta ijtihaadaan weliba ay ku dadaalaan sii toosna ay waafaqaan kaasoo madaarigtii axkaamtii iyo meelihii ay waxay ka dayeen xukumkana waa iyaduna meelo ay garanayaan oo ay isla waafaqsayiin ama dee ay iskaga mid yihiin taa daraaddeed baa waxay dhib yaraynaysaa inay dee xukumkii inay iskuba waafaqaan fasaxa markaa waxaa ansaxaya itifaaqahum itifaaqoodii calaa idraaki idraaga hada daliil waa daliilka inay haleelaan ay isku waafaqaanba taas ayaa itifaaqoodii jaanibkaas baa ansaxaya iyo walijtimaacu ijtimaac calaa muujabi wixii la keenaya ama muujibi wixii dee daliilkaasi waajibinaya ay isku waafaqaan kamaa yasixu suu ansaxayo ijtimaacu naasi dadka kulankooda iyo isku waafaqooda calaa ru'yati lhilaali bisha aragtideeda ay isku waafaqaan wasawmu soomki iyo walfidru afurkina bisababihi hilaalkaa sababtii buu aaday oo tani waa adigu masale kale oo dee nadiir ahaan uu tan uga nadiir dhigayo uu leeyahay halkan bay itifaaqiyo ijtimaac baa jira marka la eego duruufihii keenaya ijtimaacaas iyo duruufahan keenaya masaa-ishan kale ee dee daliil iyadana la raacayo mustanadkeeda daliilya in laysku waafaqo ayuu isaga nadiir dhigo isku mida oo waxa ay tahay bal bishan aragtideeda oo kale gees dee waxaa jirta dadkii inay waxa weeyaan bishii dalbaan oy hubsadaan oy eegaan mukalafiin bay ku yihiin oo waxay mukalafiin u yihiin markii dee soom yimaado ama soomkiiba lagaba afurayo waa daacigii taa kuba xambaarayay bal dee dalabkii uu lahaa wa ahluhu ma'muuruuna bidalabi dalika halkanna way imanaysaayoo inay ru'yadii dalbaan si ama ay u soomaan ama ay u afuraan ayay dee iyagii waajibkuba ah dalabkaas baa ama dee taas baa la faray marka laga eego geesna meeshii laga deeyey ee ay bisha ka eegayeenna waaba meel dee mucayano waa madlaceedii waxay taasna shabahaysaa maakhidii axkaamta axkaamta meelihii dee aan xukun ka baadi maaha inaan inagoon waxa wey iska wadna uunoo daliil baan daydayna une meelo qur-aankii baa jira xadiidkii baa jira dee bal qiyaaskii baa jira dee ijmac aan kaba hadlayna ijmac ijmac maaha isagu halkan dee halkan ijmaacii kala daliiluma noqonaya qiyaaskii baa jira bal umuurihii iyaduna adilo noqonaysa maakhidii adilada ahayd waxay la mid tahay madlacan ama madaalicdii iyo jihadii lagaba daayey dadka aqoontoodii dee ahayd markay ijtihaad gaadhaan taa iskuba dhoweyd ha kalaba dee aqoon bateena waxay dee iyadna shabahaysaa dadkan eegaya bishan eegaya eg maanta dawaacidii baa maanta wx ku qasbayaa jira inay bishii dalbaan sida halkaa horeba wax ijtihaadkii keenayey oo ahaa inay daliilkiisii dalbaan uu keenayo de waa imaka wixii hor yaalay dawaacidii halkana waa taan oo dee soom baaba iyagii imaka dee ay waxa weeyaan gudagelayaan ama afur bay gudagelayaan xawaastoodii dadkan eegayaana waa waxaa mutaqaaribada ee de ay u suurtogelinaya mid kastaaba inuu arko markaasa maxaa dhacaysa umuurahan baahidan loo baahda maxay keenaysay inay aragtidii bisha isku waafaqaan ina haddaana wax kaga xidhanba aanu jirin daacidaan jireen dadku ay u doondoonaan bishii inay arkaan tanna haddaan dee arrimahani jirin iyo masaladan ku timi iyo tan daaci baan jireen ay daliilba u baxfiyaan ay u doondoonaan oo markaa hadhow itibaafaaq kala yimaado markii dawaacidan iyo asbaabihii ay yimaadeen ay mutawafir noqdeen dee iyagiina wixii ay kuba markaa mukalafiin kuba yihiin ayaa ay suurto gashay intay bishii arkaan isku waafaqaan aragtideedii waa tanna dee jaanibku uga nadirnigay waa ta aan soo sheegay xaggii maakidii adilada oo madaalicdii laba mida baahidan iyagii ay u baahan yihiin waxaanay madluubiin de aynakuna yihiin ma'muuriin inay daliilkii dalbaan iyo bal maalan fahamkoodii sa halkan de xawaastoodan iyo waxyaalahan iskuba dhaweey u suurtogelinaysa aragtay ay taa u jirto iyaguna dadkii ahlu ijtihaadka jaanibkaasna waa jiraa khaasatan dawaacideena markaa umuurahaasaa keenaysa kuwanba ay dalabkan iyo baahidani ay keenaysa inay isku waafaqaan ru'yadii ayaa kana dee meel jiha keliyana waa laga dayaya si halkana iyaguna jiha keliyo maakidii adilada ay uga badeeyaan ayaa kuwana dalabkaas iyo dawaacidan iyo ay keenayaan markaa inay daliilkii intay waafaqaan ama daliilkii ay wax ka wada qaataan ay xukumkii isku waafaqaanba taasi waa inciqaadkiisu inuu suurtageliyo tanba hadduu suurtogalay tanna waa suurtogeliyaabaa ujeedadu tahay والدليل waxa u dليiلa عalى إمكان معرفة ذaلiكa waa iجماaعa culimada ay iجmاaceen ama dadkii مجتahidiinta ay iجmاaceen garasho la garto inay qolooyin baa eeg leh انciقاad اجtimاac suurtagal maha oo guntankiisu ma guntamayo hadalada de kole imaam axmed iyo laga soo naqliyo ninka sheegtay ijmaaca been buu sheego kaleba isaguba in badan buu ijmac masaa'il ama masaa'il ijmaaca xujaystaay waa sucuubada kolkol dee in badan baa dacwadani aanay hagaagsanaynba oo ay tahay un cadam alcilmi bilmukhaalif taas qolana waxay leeyihin waa suurtagal incaقaadkiisoo waa guntami karaaye laakiin see lagu ogaanaya dadka waa kuwa midba meel joogo la baahsan yahay oo la kala fog yahay marka garashadii la garan lahaa in la ijmaacay tiiba adag bay leeyihin marka tiina waa kanoo wuxuu leeyahay wadaliilu waxaa u daliila calىa imkaani macrifati dalika arinkaa waa ijmaaca garashadii min jihatim xaggooda inaan ka ogaano dadkii ahlalijmaac ahaa inaan jihadoodii inay ijmaaceen kaba ogaano waxaa u daliilkii waxa weeye inuu suurtagal yahay weeye inuu suurtagal yahay sixatu samaaci maqal asixitaankii miman xadaru lkhabara can man gaaba fa yucrafu cibaaradu waa sida inoo taala sixatu samaaci miman xadaru lkhabara can man gaaba tarkiib ahaadna waxaad moodaa de waa taa ad xataa laqab ahaan iyo tarkiib ahaan iyo wax meesha toosan maaha kolley dabcaadkii kitaabkeen u laabmay xagga matniga oo kale arisaala naashiruun dabcada muasasadaasi waxa weeye shucayb arnauna takhriijar buu ku leeyahy lakiin kitaabka taxqiiqsa ma lahay lafdigeedu san unbuu iyaduna ahaa in caalamulkutubna waa ku dhowaa dabcadiisu walow lafdigu aanu tan ahayn daarulkutub alcilmiya oo inta badan la yidhaah way akhtaa badantaad ka wada dhoweyd oo cibaaradeedu waxay sixatu samaaci man xadar walow iyadaba halkaa khalal jiro wlkhbaaru can man aaba wاlإkhbaaru can man gaaba waa lafdigii daaru kutub اlcilmiya oo kale kollayna walow daar kutub cilmiya ay u dhowdahay haddana dhammaan waa cibaaraad khalal ku wada sugan yahay sharaxa markan u laabano iyo dee kutubtii kale la dhigtay waa qawaadic aladila oo kale sharax halkan iskaga midka ahaayeen cibaaradiisu waxayd halkan walow laba doorn uu soo celiyo ta kalena cibaaro ku dhowayd oon sheegi doono waxay cibaaradu ahayd sixatu samaaci miman xadara wاlkhabaru canman gaaba waa dee laba jumlaba waana ta hadalku uu ku toosan yahay oo macnuhu uu yahay waxa ay noo caddaynaya ama u daliila in ijmaacii in la ogaada ay suurtagal tahay waa sixatu samaaci miman xadar wowdaan gooyey markaas in kolley waa waxa suurtagal ama ansaxaya in laga maqlo ciddii joogtay iyo wlkhabaru ama wlkhabari wasixatu lkhabari war iyo ikhbaar asixitaankii caman gaaba ciddii maqnayd oo macnuhu uu yahay siaan dee meesha adigu aan inoogu yar idaaxiyo haddii bal ijmaacanisan inaga ijmaacyadeennan aynu aragna uu yahay oo dad inaga horeeyen wixii ay ku ijmaaceen waa ciddii maqnayd dee waxa aynu ku ogaan karnaa aynu ku ogaanaynaa waa warkan ama ha tawaaturo ama mustafiid haba noqday ina soo gaadhay ee ah in masalada lagu ijmaaco waa khabar ciddii maqnayd waa marka uu yahay ijmaacood iyada naqli bay noqon iyagii laga soo naqliyo haddii bal maalan meeshii ijmaac markaa jooga uu yahay dadkii mujtahidiintana wax jooga iyo wax maqanba ay leeyihiin san ku ogaanayno ijmaacina ciddii markaa xaadirintahaydna waa maqal laga maqlo iyagii inay dee qowlkoodii tan tahoy waxaan san u qabaan lagaba maqlo ciddii meesha aan joogayna waa naqlinta laynooga soo naqlinayo ama warka laynoogaba waramayo inay iyagana qowlkoodu kan yahay oo bal markaa wuxuu noqonayaa wixii horeeyeyna waa naqlin uun annaqlu can ilghaa'ibiin unbuu noqonoo dee riwaayu inagu soo gaadhayaa iyo khabar inay ku ijmaaceen taasna waa ta lagu ogaanayo dee wararkan kalee jiraba kol haddii riwaayo laynoo soo naqliyey aan ku wada ogaanayno aan ummadaha kala duwan ee aada iyo aada u badan waxyaalaha ay adyaantoodu tahay iyo akhbaartooda warkaa ina soo gaadhay uun dee uu kolkol intuu warku bato kaa laysku waafaqayaba uu noqonayo intaa kuba ogaanayno wixii kalee masaa'il ahaa ee xukunkoodii culimmada ay isku waafaqeenna taa waan ku ogaanaynaa marka wixii hore waa naqlown laakiin hadduu yahay dee markaas mid aan markaa fogeynba ama mid jooga ciddii markaa joogtayna waaba maqal iyagii laga maqal qowlkoodii buu noqon taas baa macnuu yahay ciddii maqnaydna waa naqlin lasoo naqliyo oo cibaaradiisi marka la eego sharxigu mar labaad uu soo celiyey ayaa wuxuu ku soo celiyey bisamaaci min alxaadiriina wanaqli min alghaa'ibiina waana taan laha waa maqal dadkii xaadiriinta in laga maqlay in qowlkoodii uu tan yahay dadkii maqnaana naqlin iyo werin laga wariyo kolle waana cibaaradii qawaadicladilayada taa dambe kuba sugnayd marka cibaarada say saxda ku noqonaysa waana saabal sharaxa iyo qawaadic walow labadaa laftiyeeda isku midkaa uu leeyahay sharaxune sixatu samaaci miman xadara iyo wlkhabari ama waldee wasixatu lkhabari canman gaaba oo ciddii joogtay waa maqal lagaba maqlo oo dee inay waa dadkii joogay ahlalijmaac ahaa weeye dee itifaaqoodii iyagii laga maqlo ciddii maqnaydna in laga soo naqliyo haddii dee san oo kale beledkii islaamku uu baahsan yahay bal dee ay dee siyaasana ay kala googoysay oo kolkol aan layskaba warhayn haddana dadka ahlalijtihaad iyo heerkaa sare gaadhaa kolley waa dad layskaba ogaan karo waaba la ogaan karaa walow dee kolley imaka duruufo berya jiray aanay maanta jirin oo ay siyaasada dadka kala qobtay iyo beled kastaana gaar ahaantiisa iyo waxyaalo kolkola in badan qarin karto bal laakiin waqtiyadoodii oo kale wadanku iskuma wada furnaa iyadoo haddaan itisaalaadkan iminku aanay jirin waaba kaba sahlanay taase maqal ciddii joogtayna laga maqlo in qowlkoodii waayo dee ijmaaca lahaa ciddii maqnaydna lasoo laga soo wariyo taas baa suurtagal oo lagu ogaanayayo ee markaa fa yucrafu bidalika arrinkaa waa samaacan iyo khabarkan maxaa lagu ogaan itifaaqahu arrinkaa inay iswaafaqeen baa lagu ogaanaya kamaa tucrafu sida loo ogaanayo adyaanu ahlilmilali dadka kale ee kolkol islaamkiiba kaba badan diimaha ay haystaanba maca tafaruqihim fi lbuldaani iyagoo bilaadii ku baahsan oo kala tagsan wa tabaacudihim fi lawdaani awdaantiina ku kala fog ayaa haddana akhbaartooda aan haynaa waxaa adyaantoodu ay tay aan haynaa umuuro kaloo iyagoo ku tacalluqsanba aan ka war aan haynaa waxaasna waa naqlinaynoo soo naqliya weri uun sa taas basaa loo ogaaday iyagoo cadadkoodna uu aada u badan yahay loo ogaaday waxyaalaha diintoodiiyo waxa ay qabaan dadkii kale muslimiinta ahaa ee weliba culimada ahaayoo dad kooban un kollayba noqonayo dadkii kale aada ugaba yar majmuucoodii wixii ay qabaan in la ogaado suurtagal weeyo wadaliilu calaa ana xuja markaa laba arrimood buu imika inoo sheegay saddex baa meeshii istaba yaalay wadahaba nadaamu waraafidatu ilaa anahu laysa bixuja waa mid wa minhum man qaala laa yutasawaru inciqaad lijmaci halkan waxaan yidhi laba qowl bay noqonaysaayo waa laa yutasawaru inciqaad lijmac waa mid iyo wa minhum man qaala yutasawaru inciqaadu walaakin laa sabiila ilaa macrifatih oo dee si loo ogaado markaa labadiibuu dambuu horreysiiyo tasawurkii inciqaadkana waa ka marka hore inoo sheegay ee kuba bilaabay wadaliilu calaa anahu yutasawaru yidhi xaggii imkaanka macrifadana kuwii lahaa laa sabiila ilaa macrifati waa ka yidhi wadaliilu calaa imkaani macrifati dalika min jaatih maxaa hadhay kii ugu horreeyo kuwii lahaa xujaba maaha oo khadabaa la isku raaci karaa tii buu markaa sheegayaa waana ta ugu ahamsanba wadaliilu qowlka waxaa u daliila cala annahu xujatun xujo inuu yahay qowluhu tacaala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول غير سبيل المؤمنين ضدك مؤمنين طريق وحان هين راعة oo waciidka halkan nuwalihi maa tawallaa wanuslihi jahanaba jahanaba in la gelin doono laba arrimood wey rasuulkii ilaahoo la khilaafo waa gaar iyo dadkii muslimiinta dariiqoodii waxaan ahayn oo la raaco wayatabic hayra sabiili muminiina nuwalihi maa tawallaa waxaan uga weli yeelaynaa aan nula xidhiidhinaynaa waxa uu ka weli yeeshay ama uu tawaliyey wanuslihi jahanama jahanamana waan gelinaynaa wasaa'at masiira meel loo laamiyo marjiciyo meel la gala iyadaa u xumaatay marka maxaa uu yihi fatawacada ilaahay wuxuu u goodiyey oo uu naar inuu gelinayo uu u goodiyey cala itibaaci hayri sabiilihim dadka mu'miniintaa dariiqooda waxaan ahayn oo la raaco waxa meeshii waciid baa yimi naar in lagu gelayaa dee mana aha oo lama odhanayo un waa mushaaqaqada rasuulka un taasi gaar ahaanteeday tahay tanna waa qeyb buu kaba yahay waciidkani oo laba shayba uu kaba koobnaa waxaan waciidka keenayo rasuulkaoo la khilaafo iyo dadkii muslimiinta dariiqoodii mid aan ahayn oo la raaco marka kol haddii itibaacu hayri sabiilihim waciidkan uu keenayo maxaa meesha inooga soo baxaysa fadalla taasi wuxuu tilmaamayaa calaa ana itibaaca sabiilihim dariiqooda oo la raaco waajibun waajib inuu yahay waa markay dariiqooda guud weeye inaday ummaddu fardi fardi ahaan iyo koox koox ahaan ismo khada laga dhowray uma sugnaanin laakiin ummaddu ka majmuuc ahaan wax baadila iskuma wada raacaysa sida axaadiida halkan aayadda inoogaba sii sariixsan ee daahir ahaan inoogaba sii dhow ay inoogaba imanayso marka cidda iyaga guud ahaan dariiqoodii waxaan ahayn marta dee waxay noqonaysaa kaa waciidkaa mutay markaasna maxaa meesha ka dhalanaya in dariiqooda la raaca waajib weeye wamukhaalafatuhum iyagoo la khilaafaana xaraamun de haddii waana mukhaal waayo xaraam ayinuu yahay ayaa halkaas ayna tusaysaa fadalla cala anna itibaaca siyaarim wa mukhaalafatahum wacala anna mukhaalafatahum xaraamun kolley uslubkana shaafici ayaa habkan u daliishaday oo suu axkaamu lqur'aan shaafici baa dee kolley bayhaqi baa ururiye laakiin dee shaafici saa uma wada ururi isagoo ayaa uu ku soo arooriyo asxaabtiisii rabiic iyo musani uu kaba soo naqlinayay isagoo majlis majliskiisii fadhiya ama darsigiisa ayaa nin oday ama nin uu u yimi sheekhiyo deetuu ku yidhi maxaa dee bal adiladu weydiiyo dee waxa uu ruux bal maalan ku qowliyo daliil waxa uu noqonayo qur-aankii buu sheego maxaa ku xigo sunniyo maxaa ku xigo ijmaaciyo deetuu yihi ijmaaci inuu daliil yahay uu xujo yahay xageed ka keentay ama dee halkee qur-aanka ilaahay maxaa inaga tusaya qur-aanka maxaa inaga tusaya shaafici baa tii dee markii hore aayaddan muu soo xaadirsan waxay soo noqdeen ninki bal waxaan ku siiyey saddex cisho ayaan ku siiyey daliilkii qur-aanka ayaa caddaynaya ijmaac inuu xujo yahay saddexdii shay soo naqliyeen dhowr goor qur-aankaynu aqriyey maalintii saddexaad markii uu darsigii fadhiistayba ayuu ninkii yimi oo markii uu sheegay ee uu arrintii yidhi xaajadaydii ayuu shaafici raximahullahu tacaala aayaddan qur-aanka ayuu aqriyey ninkiina deetuu yihi sadaqta oo uu bal markaa tegay bal markaa waa shaafici istidlaalkiiba hay wa aydan qowl nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi laa tajtamicu ummatii cala alkhaday raqamka koobaad eega lam najidu bihada lafdi bay qoladan inoo soo kitaabka madbacaysay idhaha lafdigan un waa lafdigan un maanaan helin wa fii kitaabi takhriiji axaadiidi lumac liabi lfadli cabdillaahi bni muxamedin asidiiqiyi algumaariyi qaala laa acrifu bihada lafdi takhriij axaadiid lumac horeba waxaan filaya inaan wax ugaba soo naqliyey amaan soo sheeg sheegay ninkan cabdullahi bn moxamed sidiiqi waa nin kolley haatan inaan noolay baabdihaama noolaan filaya ee waa nin kolley qarnigan imika inaga tegay u dhixihiisii iyo qeybtiisii dambeba culimadiisii kaba mid aha ama qeybihiisii dambe waana kolley saddex ninoo walaalo oo ta'liif wada lahaa waana reer morocco weeye reer danjo iyo xaggaasay ahayd dee markii dambe barhkood dee masar iyo ha deganaadeen oo qumaariyada ayuubay dee imika nisbadana ka wada dhaxaysa oo qumaariyadan oo dee ninkan iyo nin kaloo axmed la yidhaah walaalkii ahaa iyo cabdilcaziiz waana intuba mualifiin bayn cilmiga xadiidkana kolley aqoon wayn u wada lahay bay marka wuxuu kutubta uu leeyahay ninkani waxaa kaa mida kitaabkan aan haynee lumaca axaadiidiisa ayuu takhriijiyaa marka nin kale oo doctoro marcashali la yidhaahna meelaha dee isagu hebel baa wariyadii horunbuu kuba dhaafaye arqaamtiiya waxaasuu kuba kordhaye meesha ay tahay oo bal markaa waa kii buu leeyahay qolooyinka xataa kitaabka sharaxa lumaca soo madbaceeyo nin doctoro sacuudiyeye iyaguna qowlkiisun bay u laabeen markay xadiidka sheegayeenoo sidaasuu qumaar yidhi kollayna halkana waaba waaba dabca halkan imaka taaluu la socdaayo matniga in oo kolley waa dabcaan haysabe ayuu la socday taqriibkiisu taasuu kuba yidhi oo lafdigan laakiin maxaa jira alfaado kalaa jira oo lafdigan ah laa tajtamic ummatii cala alkhada'i cibaaradan ayaa ay leeyihin culimada lafdigaas sasaa kuma jiro laakiin waruwiya waxaa la wariyey laa tajtamicu ummatii cala dalaalati baadi kuma kulmayaan waa kan sheekhu ciddii warisay dhowr buu wej buu inoo soo naqliyey axmed oo kale isagoo majmucu zawaaid kaba soo naqlinaya inuu raawi aan la magacaabin kuba jiro ibnu maaja oo kale isagana wafi isnaadihi wafi zawaaidi fi isnaadi abu khalaf ilacma wasmuhu xaasim ibnu cada aadna uu daciif ku yahay laakiin bal laba arrimood baa yar ama arrin baa jirta eega halkaa cibaaradan axmed markuu sheegaya wuxu uhi kamaa fi majmaci zawaaidi haddana ibnu maaja markuu sheegaya wuxuu ka cabireen wafi zawaaidi laba kitaabna way kala yihiinoo majmucu zawaaid imaam nuurudiin alhaythami la yidhaaho asxaabtii ciraaqi kaba mid ahaa dee dalabkii buu la wadaagsaday kama dacyarayn laba sanoo isku xigaabay kala dhinteen laakiin dee saaxiibkii u khidmaynayana u ahaa nin kutub kala duwana le kitaabkan dee aada u mashhuurka majmucu zawaaid oo kutub markaa lixa ayuu wixii ay la dheeraayeen saxiixayn ayuu ku ururiyo dee musnadka imaam axmed iyo dabarani macaajibtiisa iyo bazaar iyo abuyaclay iyo ayuu ururiyey kitaab weyn oo toban mujalada ama kabaroon ayaa soo baxay oo axaadiidta ay kutubta inoogu sugan in bukhaari iyo muslim warin ayuu ku ururiyaa markii hore gaargaar buu dejiyay ciraaqi baa amray inuu isu geeyo markaasuu dee darajadoodiina waa sheegaa waana kitaabkan had iyo goor wax laga soo naqliya majmucu zawaaid waa haysani ninkaasi amaa zawaaidkan uu sheegaya ibnu maaja gaar ahaantiisa axaadiidta uu la dheeriyey shantan kitaab ee kale ee usuusha ay wadaagsadaan ayaa imaam in yarun ka dambeeyey imaamkaasoo buusiiri la yidhaaho ma aha buusirigii dee burda iyo dhahaa ma aha waa nin bal markaa dabaqadii xaafid ibnu xajar iyo in yara ka weynaada laakiin xaafidkeesna sheekh buga aha ciraaqiyana sheekh baabay uba ahayd waayo isagaa sanadkiisa saa kuwa soo naqliya sheekhigiibuu ka cabiraa ayaa wuxuu leeyahay misbaaxu zujaaja fi zawaaid ibni maajah kitaab uu ku magacaabay oo isaguna axaadiidta uu ibnu maajah la dheeriyo kutubta kaleo intuu kusoo saaray buu dee darajadeedana sheegaa dee dabacaadka aada u yar fiican iyo ibnu maajah leeyahayna kolley axkaamtii kitaabkaasi lahaa way soo naqliyeen oo axaadiidta way la soo naqliyeen marka mawduuciisu wuxuu noqonayaa axaadiidtii ibnu maajah la gooni noqday kutubtaa laba dheeraa kaas zawaaid dee cunwaankii baan u dhamaynay misbaaxu zujaaja fi mazan zawaaid ibni maajah buu aha markaa zawaaid u sheegayaana tanba weeye laakiin bal waxaan leenahay kashfulkhafa iyo maqaasid alxasana waa inoo celiye bal maqaasidka haddaan cibaaradiisii soo qaadiyo kolley kun iyo laba boqol iyo sideed sideetankani waa khada baan filaya de kitaabku waa mujalad keliyoon intaa gaadhin maqaasid alxasana cibaarada raqamkani raqam hagaagsan maaha ee dee dabacaadka kala yar duwane see dee raqam intaas kala badhna gaadhaya maahe waxa uu leeyahay cibaaradiisa ahayd markuu duruqdiisa sheega maqaasid alxasana axaadiida mushtarika ku hadla wabiljumlati fahuwa xadiiu mashhuur lmatni duu asaniida mutacadida walahu shawaahidu waxa weeyaan duu asaniida kaiira walahu shawaahidu mutacadida fi lmarfuuci wagayriho bal marka ka majmuuc ahaan iyo duruq ahaan aan sugayna riwaayaad kala duwan buu leeyaho kolley majmuucaasi noogaba soo baxayo ee axaadiisu suganna waa laba mid wqowlihi salى اllahu alayh wasalam man faaraqa ljamacata qayda shibrin waa taa ka inleeg jamaacadii muslimiinta faaruqa faqad khalaca waa siibay ribqat lislaami waa mareegtii islaamka dee ribqadna waa san xayawaanka oo kale iyo neefka wixii qoorta lagagaba xidhee lagu haynayo taas baa ribqa la yidhaha ayuu min cunuqihi kaba siibay wanahaa waanu nahiyey rasuulka ilaahay canishuduudi waqaala wuxuu yihi xagga hoose takhriijku idinku dhan yahay man shada shada fi nnaar fadalla markaa umuurahaasi waxay na tusayaan calaa wujuubi alcamali bilijmaaci in camal ijmaaca lagu camal fala inay waajibtay na tusayaan wallah subxana watacaala aclam subxaanaka
فصل والإجماع حجة من من جهة الشرع وحول المؤلف رحمه الله تعالى والإجماع إجماع حجة حجوية من جهة الشرع الشرع آه من أقرين شرع تمام قاعدين حنود هنا قاعدين يا waan carabka waan wariyey taase laakiin dee waan waqtigan kasii baxayay ahayd kolley takhriijkiisi iyo cidda warisay iyo waxyaalahu yahayna waan kuba suganay waayo de si aan ukala reeba markii may jirin baan filay oo waxay tahay bal axaadiidan uu inoo soo qaatay waa kan imikana halkan dambe xujada ugaba jeedo waa axaadiidii u daliilka ahayd in ijmaacu uu xujo yahay oo uu daliil adilada sharciga ka mida yahay si aayaddii qur-aanka ahayd baa aan u aragnay bal wejkay inaga tusaysay in muslimiinta dariiqoodoo la raaca dee uu waajib yahay oo taasna ay tahay inaan dee la khilaafaana ay xaaraamto macnuhu markaa noqonayo wixii ay isku waafaqaan ay ku ijmaacaani waa sabiilkoodii in la khilaafaana ma banaano in la raacana weeyo dee axkaamtaa sharciga kaba mid ah shuduudkuna wuxuu tilmaamayaa cidda dee dadkii ka gooni noqotay in dee bal maalan waa waciid baaba kuba sugan oo waa ciddaa dee iyagii khilaafayse kaba gooni noqotay wixii ay kuba sugnaayeen ka dunaatay ama iyada wixii bal markaa macaanida xadiidka qeybo kaba mida iyo ciddii warisay wixii kuba tacalluqsanaan xagga hoose waata kuba sugan haddaba markaa ijmaacu waa xujo min jihati sharci sharciga jihadiisii xujo kaba yihi oo ujeedadu waxa weeyaan ijmaaci waa xujaan nidhi bal de waa daliilkii saddexaad ee adiladii sharciga ka mid ahayd baan nidhi xujiyadiisaasi xag kale kamay iman xagga sharcigay kaba timi sharcigaa xujo kaba dhigay oo de waxaaba u daliila aayaddii qur-aanka ayaduu inoo horreysiiyey iyo axaadiidtan imaka halkan nooguba sugan axaadiid kale oo iyadana ee laga qaadanayo dadka mu'miniintii wixii ay isku waafaqaan khaasatan ahl alijtihaad iyo dee dadkaasi ay isku wada waafaqaan inuu xaqu noqonayo sida xadiidkii laa tasaalu daa'ifatu min ummatii cala alxaq waaye addaahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum ti xadiidkeedii oo kale oo haddii dee ay wax baadila mar la helo inay isku wada raaceen xadiidkaa xataa naftiisa ayaan dee markaa noqonaynay rasuulka ilaahayna waxbuu kaba warramay wixii uu ka warramayna waa wada sidqi ah xadiidkii baaban dee markaas meeshii kaba baxaya wixii inoo tilmaamayay oo dee iyadoo xaq waxaan ahayn laysku wada waafaqay baa meesha kasoo baxaysa haddii la idhaaho ijmaaci xujo maaha oo dee wax baadilaaba laysku raaci karaa jaanibka laga xujaystaana waa jaanibka oo ah inay ummaddu marka la eego dee majmuuceedan ay cismo ay leedahay oo laga dhowray ama ay ka ilaashan tahay inay wax baadila isku raacdo haddaba sharcigaa ka dhigay waana taa adiladii weeye wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala ku yidhi
هو إجماع حجة حجة weeye من جهة العقل والشharc جaميiعا caqliga iyo شharciga dhamaan dhamaan oo labadoodaba xaggooda xujo ayuu yahay oo macnaa waxa weeye xujiyadiisii sharciga uu ahaa waan garanay ee caqliguna wuxuu keenaya inuu xujo yahay jaanibka qolooyinkaas ama bal ciddiisan tidhi ay iyagu eegeenna waxa weeyaan halkii mutawaatirkaba waxaan ku soo maray dad aada u badan oo caadadu ay ka dhigayso fogeyna mustaxiil ama ay fogeynayso inay been isku waafaqaan hadday warkii iyo khabarkii sheegaan ama beeni calaa sabiili itifaaq gaba dhacdo waa tii cilmiga daruuriga ay taasi faa'iideynaysa tawaaturkii ahayd oo kale taasi xaggii riwaayaday ahayd de marka waxay leeyihin caqligii waxaa kaloo dee uu keenayaaba dee dadka intaa leegee badan ee imika wax isku raacay wax isku wada waafaqay inay wax khada ah isku wada waafaqaan ayaa caqligii dheeraynaya fogeynaya markaasaa xaggii caqliga naftiisiina dee waxaaba xujo ayuu kaba noqonayaa oo caqligiibaa meesha ka saaraya fogeynaya dad intaa leegi uun taa hore waxay inay been isku waafaqaan oo riwaaye khabar bay kaba imanaysee laakiin wixii de ay kuba ijtihaadeen ama ay inay khada wax shay khada imaka tan been lama odhanayo shay khada ay isku wada raacaanuun caqligiibaa isaguba meesha ka saaraya oo xaggii caqligana waaba xujo ayuu noqonayaa waada khadaun laakiin wuxuu leeyahay sheekhu in la yidhaha xagga caqliga xujyadiisuna ay kaba imanaysaa oo caqliguna inuu xujo yahay waa ina tusayaa waa qowl khada buu yihi sababto lianna alcaqla caqligu laa yamnacu ma manceeyo ijtimaaca alkhalqi alkaiiri khalqi aada u badani inay ku kulmaan oo isku waafaqaan cala alkhadaai wax khada riwaayada waa manceeyiyo khabarka waa tii xataa khabarkii aynu cadaaliya islaamba marka uu tawaatur gaadho xaddi ee yaqiin iyo cilmi uu faa'iideynayo aan looga shardiyayn ruwaadiisa laakiin khada-an dee xaggiina ijtihaadka iyo fikirkii iyo ra'yibuu kaba imanayaa kaniye inay dad aada u badani khada ay isku waafaqaan caqligu suu halkaa hore mustaxiilka ama agtiisa waxaan dhaci karaynba uu uga dhigayay ama uu fogeynayay halkan uma fogeynayo oo khada dad aada u badan inay isku raacaan caqligu meesha kama saarayo walihada saa daraaddeed bay ajmaca alyahuudu yahuudi ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen iyo wanasaara nasaara calaa karatihim maca karatihim calaadu waa macnaa maa waa badnidooday aada u badan yihiin iyaday jirto maxay iskuba waafaqeen calaa maa wixii hum iyagu calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin oo min alkufri gaalnimo ah wadalaali hallow ah oo wuxuu leeyahay waatan dee dad aada u fara badan oo kolkol dee cadadkii dee muslimiinta oo dhan oo laysku wada daraba ka badani shay markaa dalaala shay baadila ay dee ay isku raacayaan bay isku waafaqayaan marka haddii dee taasaaba ina tusayso caqligu iyada halkan imika arrinkaa ma manceeyo marka kol haddii ay dee taasba ay dhacaysana caqliguna aanu manci ahayn ijmaacan ummadeenne waay ummadihii kale maaha ee xujada ah halkan xujayadiisa ka qaadanaynaa caqli ma aha ee waa daliilkaa sharciga weeye ee qur-aankiina aayaddan soo aragnayba ah axaadiistiina intan iyo kuwo kaloo ay ayimmadu u xujaysteen xujiyadiisaba ay jirto fadalla markaa taasi waxayna tusaysaa calaa anna dalika waa ijmaacu laysa inaanu ahayn bixujati min jihati alcaqli xujo xagga jihada caqliga dad aada u badan oo aada u badan oo intii mujtahidiinta ahayd toban goor kusoo labanlaabmaya dee wax khada ah waa isku waafaqi karaan caqli ahaanna caqligu taas meesha kama saarayo ee waa sharcigeenna ayaan ka qaadanaynaa xujiyadiisa weeye taasi waa kolle waa hadal cad baabu dikri maakii baabkii caddayntii weeye ama sheegitaankii yancaqidu bihi lijmaacu ijmaacu wuxuu ku guntamayo iyomaa wamaa wixii jucila laga dhigay alijmaacu ijmaaca laga yeelay xujatan xujo inuu yahay fiihi isaga fiigiisa tanna waa baab abwaabtii ijmaaca kaba mid ah waxaanu u baabaysan yahay isagoo dee fasalna yeelan doona fasalku waa qeybta dambe wamaa jucila alijmaacu xujatan fiihi buu inoogu keeni doonaaye walijmaacu wixii uu ku guntamayey taas taas weeye iyo ijmaacii waa xujaa nidhiye oo daliil adiladii sharciga ka mida weeyaane xujayadiisaasi ma axkaamta qaa qayb unbaa mise waa axkaamtii oo dhan axkaamtii sharciga ahayd iyo umuurihii adduunyo haddii itifaaqan dee aynu aragnayn tacriifkiisa soo aragnay weli waa inoo dambeeya wixii ijmaac laguma garanayay taa waa inoo keeni doonaa iyo umuuro kuba tacalluqsan ijmaaca kiisa ansaxaya kaan ansaxayna waaba inoo keeni doonaa adugu dee umuuro badan baa inoo soo socota sixada ijmaaca wixii loo ictibaarinayana iyadna fasal buu udhigan doona waa umuuro waa inoo wada dambeeyaane haddana waxa weeyaanuun ijmaacu waxyaalihii diiniga ahaa iyo umuuraha adduunyo haddii itifaaq laysku raacay uu dhaco xujo miyuu wada noqonayaa mise dee umuurahan diiniga ahuun ee axkaamtan dee shareecada ayuunbaa xujiyadiisu ku kooban tahay oo taasna waa qeybta dambe wamaa jucila alijmaacu xujatan fiihi oo fasal baa inoogu iman doonaa ta horena waa ijmaacan guntamaya seebu u guntamayaa weeye ma iyadoo daliil meesha jira oo madmuunkiisi iyo wixii uu keenaya culimmadu ku ijmaacayaan baa jiroo daliilba markaa mustanad buu leeyahay mise waaba iska guntami karaa ilaahay oo si toosnayd waafajiya iyagoo daliil ay raacin jirin xaq iyo sawaabkii dadkii kuwa ilhaamiye oo kale iyo waxyaalaha ma ku guntamaya bal waa umuuro saasaa inoogu iman doonaan kaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waclam waxaad ogaataa ana alijmaaca ijmaacu laa yancaqidu ma guntamayo ilaa can daliilin daliil xaggii uun mooye oo ijmaacan waa tan aynu dee meelo horena kusoo aragnay kollayna aan malaha xataa kitaabka dhexdiisana hadalladaas aynu soo yar aragnay ijmaacu kollay mustanad buu leeyahay wuxuu ictimaadsanayaa jira casharkii shalayta markii aynu soo haynayna ee uu ijmaaca tasawurkiisa iyo inuu guntamayo inay dee sidan bacnaa la suureysanayo ama ijmaaca taasuu kaba hadlayayna wuxuu aynu soo aragnay ana alijmaaca inamaa yancaqidu can daliilin min nasin aw istinbaadin shalayta casharka inooguba sugnaa ee intii unbuu yar bastin doonaa taasi waa inuu ijmaacu guntamayo ay suurtagaltay inuu guntama iyo dee bal markuu ciddii taa inkirsanayd iyo laba niqaashayay ayaa hadalka aan ku soo aragnay haddaba ijmaacu wuxuunbaa kollay jira wax mustanada waxay ictimaadsadeen dadkan iyagu ijtihaadka u ehelka ahaayee masaladii iyagu ku ijmaacay taas baa jirta markaa kollay daliilun baa jira daliilkaasi ama qur-aan ha noqdo ama xadiid haba noqdo bal maalan dee san shalay soo marnay ama qiyaaskii haba noqdo ee waxa weeyaan kollay daliil ayaa jira keenay in ijtihaadkoodu maanta uu midoobo wixii ay natiijo ay gaadheen oo iskuba waafaqeen ee daliil la-aan iyada ijmaac ma guntamayo ama dee mustanad la-aanun dee suurtagal baabanay ahayn iyadoo wax daliilo ay raacayaan jirin haddana ra'yigoodii dadka intaasee badan ee kala duwan inuu mid noqdo kollay qowlkan ah laa yancaqidu ilaa can daliilina waa afarta imaam ee madhabaha leh qowl madhabtooda iyo keyrkoodba bal imaamkan ama sheekhan aamidi la yidhaah kitaabkan alixkaam fii usuuli ilaxkaam leh ee usuululfiqiga ah wuxuu isagu sooba naqliyaa in laysku waafaqsan yahay mas'aladan oo wuxuu ka cabiraa itafaqa alkulu calaa ana alummata laa tajtamicu cala alxukmi ila can ma'khadin wa mustanadin yuujibu ijtimaacaha ummaddu waxay isku waafaqsan yihin ama dhammaan ay isku waafaqsan yihiin ummaddu inaanay ku ijmaac ahayn xukum in ma'khad ama mustanad jiro uun mooye oo keenay ijtimaacooda waajibinaya deetuu daa'ifo shaadla ah ayaa taas khilaafsan buu kaba cabiray waxaa nasarkashi kitaabkiisa baxr yidhaah isagoo tan sii tacliilinaya ahl alijmac laysa lahum rutbat listiqlaal biihbaati alaxkaam waxay kaaga ijmaacan xujada ah daliilka sharcigii uu mustanad ugu baahan yahay ama kollay mustanad jira ama daliil u jira dee qolooyinkan ahl alijmaac ma laha iyagu rutbo ay axkaamta sugitaankeedii ay la madax bannaan yihiinoo iyagu xukumkay doonaan ay iska sugi karaan taas maba laha ee waxay axkaamta u sugayaanuun waa nadaran ilaa adilatiha wa ma'khadiha halkii laga qaadanayay adiladii iyo mustanadkeedii iyagoo taa raacaya ayay axkaamta ku sugayaane iyagu ma aha dad iyagu wax tashriic la imanaya axkaamta ra'yigoodii iyo ijtihaadkoodii ku sugaya maaha ee waxa weeye waa iyagoo eegaya adiladeedii taasna markaa maxay keenaysaa xukunkay sugaan inuu meeshii ma'khad jiro mustanad jiro ee kolkolbaa ijmaacun laynoo soo naqliyo wixii keenay ijmaacaas iyo daliilkii aynaan laynooba soo naqlin ama aynaan arag inagu ee laakiin kolley taas ijmaac baa jira waxaana iska jirta acmaal qaarkood ama dee kolkol axkaamta qaarkood oo culimmada qaar ay yidhaahaan wax dee daliila oo u yimi ma jiro waana ijmaac miaal ahaan haddaan eegno qiraadka ama mudaarabada oo kale waxa weeyaan qiraadka ama mudaarabada mudaarabadana qolooyinkiiyo bal maalan dee aimada qaarkood ba sadee reer ciraaq oo dhan aimadii ahayd waa xanaabilad iyo xanafiyadiyo waa cibaaradoodii mudaarabada qiraadkuna waa luqadii reer xijaas oo qolooyinkii reer xijaas waasan dee marka la eega madhabota asalkooda on aan eegna maalikiya shaaficiyo kale maalikiya shaaficiyo waa cibaaradoodii waa wax keliya ayay yidhaahaan wax dee nas ah wax daliila oo meesha yimi aynu haynaa ma jirto haddana waa tan lagu wada camal falay ee laysku waafaqsan yahayoo waa laguba ijmaacay taas baa ayu yidhaahaa oo kale ibnu xasm baa yidhaahaa kitaabkiisan ijmac maraatib ulijmac abwaabta fiqiga oo dhami mid kastaa daliilo way leedahay waxaan baabkaa ahayn waxaan baabkaa ahaynoo daliil ma jira laakiin taa nafteeda ee arrinku saas ma aha oo mudaarabadan ama qiraadkan carabi qabla alislaamba way ku dhaqmi jirtay islaamku markuu yimina de waa lagu dhaqmayo rasuulka ilaahay wax lagu camal falo la yaqaano oo jira ayuu ahaayo taqriirkii sunnadii taqriiriga ahayd ayaa meesha daliilo ah oo markaa waxaan leenahay xataa waxyaalaha ay barhkood sheegteen inaan meeshii qiraad maalan sida qiraadka oo kale oo daliil gaaroo ku yimi jirin sunnihii taqriiriga ahayd ayaa jira rasuulka ilaahay waa ku sugay dadkii umana diideen dee qabla alislaamna waaba taa xataa dee safarkiisii shaamba baa noocyada lagu camal falaya waqtigaas mudaaraba iyo qiraad ba ahayde taasi qabla albicthayde bacda albicthana sidii baa loogu camal falayay wax agtooda macruuf ku ahaabay ahayd shareecadii ma inkirin oo jaanibka taqriirka ayay noqonaysaayo bal haddaba waxaa iyada masaa-isha ijmaac oo badan oon yeerayn dee waxa ay tahay uun waxaan ijmaacaba keenay waa daliilun haddii kale may midoobeen oo wax keliya ra'yi keliya may wada yeesheen waxaan keenay ra'yigoodii mideeyey ijtihaadkoodii mideeyey waa daliilkaasun taas baa macnuhu laa yancaqidu ilaa can daliilin kolley sababtuna waa taa waa dee ciladeeduna waa taa aan sheegnayn baxri ama almuxid aan kaba soo naqliy sirkashi qowlkiisa sheekh wuxuu yihi isagoo taasii wada faidaa ra'ayna haddaan aragno ijmaacahum culimada ijmaacoodii calaa xukmin xukm ay ku ijmaaceen calimnaa waxaan ogaanaynaa ana hunaaka meesha inuu jiro daliilan daliil jamacahum jamciye haddii kale ma iswaafaqeenba daliil meesha jamciyey oo isu geeyo ka dhigay kuwa iswaafaqsan inuu meesha jiraan ogaanaynaa sawaan waxa siman carafna an garana dalika daliila daliilka aw lam nacrif oo dee kolkol inaga nadarkeena laga yaabaa daliilkii ay iyagu markaa mustanadkooda ahay inaynaan ogaan walow uu dee sheikhulislaam ibnu taymiya yidhaaho ma jiro dee culimada qaar baa taa yidhaah uu yidhaaho isagu maba jiro imaka ijmaac aan garanayno jiro oon mustanadkiisiina la ogeyn ee dee dadkiiba waa idraagii iyo aqoontiisii isaga sare uu dee bal maalan masaadirtii iyo mawaaridii shareecada isticaabka taamkaa uu lahaa iyo istiqraa taamkaa ee waxaa dhici inagu se waan ku kaaftoomayna on muhimka waxa weeye xataa de haddii ijmaacay uu noqdo ijmaac caadiyah oo kaas dee ayn shuruudiisii uu buuxsamay waxba kuma kalifnid inaad mas'aladii isaga iyaad daliishanaysaayo aad bal maxaa daliilka ee keenay ugu ijmaaceen iyo maxaa mustanadku yahay inaad adigu baxsido lagaamaba doonayo waa lagu kaaftoomaya dee saasaa macnaha inuu daliil adiladii sharciga ka mid ayay taasi arrintu tahay in lagu kaaftoomayo dee markaa ama garo musanadkii ama ha garan kolley mustanadi waa jiraaye laakiin adigu imika kuma kalifnid inaad masaladan daliilkeedii doondoonto oo kan baaba daliila ood ku kaaftoomaysaa weye marka ama aan garanno ama yanaan garaninbe daliil baa meeshii jira jamciyey amaan garanno markaa garasho la-aanteennana dhib ma laha xujiyadii inagama nuqsaaminayso haddaan helana laba daliilunbuu markaa inoo noqono kana waa mustanadkii oo waa daliil adiladii sharciga ka mid a ijmaacuna daliilkan aan laba nasakhin aan takhsiisna ixtimaalayne qadciga ayaabuu noqonayaa surooyinka uu qadciga yahayba wayajuusu waxa bannaan an yancaqida inuu guntamo can kulli daliilin daliil kasta oo yahbutu bihi اlxukmu xukumku uu kuba sugnaanayo horta wuxuu inoo sheegay daliil la-aan ma guntamayo daliilku waa waxaa isu keenay laakiin kolba aynaan dee daliilkii isku taagayn ama aynaan arka garanahayn ijtimaaciina aan xujaysanaynaa sidiisii un aan u xujaysanaynaa marka wuxuu leeyahy haddaba daliilkan musanadka noqonaya dee adilada qaar un maaha adiladii aynu xukun ka qaadan lahayn oo dhan adiladii aynu xukun ku sugi lahayn oo dhami ijmaacii mustanad bay u noqonaysaa walow adiladaasi mid daniye iyo mid qadciyaaba ay isu jirtay xataa kii daniga faa'iideynayay haddii dee madmuunkiisii ama daliilkii isagoo musanada lagu ijmaaco ijmaacii wuxuu tilmaamayaaba sixada danigaas inakaasi dee wax sawaabo yahay oo ixtimaalkiiyo meeshii baabu kaba fogeynayaayo adigu waxa ay tahay daliil kasta oo xukum aan ka qaadan lahaynba xukum uu ku sugnaan lahaaba ijmaaciina mustanad buu noqonaya marka waxay noqonaysaa adiladii daniga ahayd ee sideeda ixtimaalku kuba sugnaa haddii lagu ijmaaco wixii ay keenayeen dee waxa weeyaan iyadana waa suurtagal unoo shardi maaha daliil qaciya un inuu noqdo ama daliil maalan nas ah oon istibaad iyo waxaa ahayd inuu noqdo wixii xukum lagu sugilaaba ijmaacna mustanad buu noqonaya wadalika kaadilat اlcaqli fi اlaxkaam adiladii caqliga weeye xagga axkaamta kolle cibaaradan waa intii aan eegay ahmaanu laabmay oo kollay aan yarayn intii suurtogelaysay khaasatan kitaabkay inta badan iswaafaqsanaayeen qawaadic iyo waxyaalahaasa qaybahan dambe mooyaane qaybtan hadalkan adilada caqliga may soo dhigan adilo caqli oo axkaam inoogu sugnaanaysa inta badan kalaamka iyo waxyaalahaasay dee bal maalan jaanibkaasi uba badan yahay dee waxaa jira uun marka aan daliil sharci jirin istisxaab wixii la odhanayay waana inoo dambeeya markuu istisxaabku yahay kaa bara-atu dimo oo kale ee wax naqlinaya oo xukunkaa hore bedelaya oo xaggii sharciga aan la helin dee istisxaabkaa xaalka ayaaba isaguna daliil ahaaye laakiin waa saynu horeba usoo maray adilada usuulfiqiga waxaa lagaga hadlana ka mid weeye daliil adilada sharciga ka midaanu noqonayaa arrinkiisna waa dee arrinkaa bara-a dime marka uu yahay ama bara-adaas waa daliil caqliyuu yahay marka daliil kale la waayo ayaa loo kaca oo la qaataayo bal maalan ama asligii ashyaada haloo lamaamo istisxaabkaa de bal markaa waxaa la arkaa marka aynu taas yahay kitaabkiisa sharaxna intan waxba ma dhaafin ama mabutata san ma eeganba iyo xataa tabsiradiisi qolooyinka kalena waxay ka hadleen uun waa arintay ka hadlaan bal kitaabka iyo sunnaha naskiisa mooye waxa khilaafkoodu meesha jira waa markuu istinbaad daliilku yahay ama qiyaas iyo taa yahay waana kuwan kaadilat alcaqli fi laxkaami wa nafsi lkitaabi wa sunnati kitaabka iyo sunnaha naskiisiiba weeye iyo wafaxwaahuma waa mafhuumkoodii san hore usoo maray ama mafhuumkii muwaafaqo wa afcaali rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi afcaashi iyo wa iqraari iyo walqiyaasi iyo wa jamiici wujuhi lijtihaad ijtihaadku wujuhdii uu kuba imanayo o dhan dee bal maalan taas bay noqonaysaa oo bal maalan in kitaab naskii ama sunnaha naskiisii oo kale ama ficil rasuul ama iqraarkii kollay khilaaf saasa oo la sheegaa cidda ijmaaca sugaysa ma jira